wsali allaahuma calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbi waslem wabacd waayadda lix iyo soddon suuratu alqasas qaala allahu tacaala falammaa jaa'ahum muusaa bilbayinaat kolkii nebi muuse uula yimi baa ilaahay wuli biaayaatina bayinaat aayadaha iyagii oo cadcad aayadaha qur-aanku uu tilmaamaya dee in badan baynu soo marnay oo waa mucjisooyinkii sagaalkaa ilaahay nabigan uu siiyey qaaluu waxay idhahdeen faraacinadii maa haadaa muu ahaa ninkani ilaa sixrun muftaroo waa sixir la dhambashoo la abuurtay oo isagu uu soo abuurtay bay idhahdeen oo isku soo hagaajistay wamaa samicnaa bi haadaa arrinka noocana kamaanaan maqal fii aabaa'ina alawaliin abbayaashayadii hore diin baa jirta iyo ilaahaan fircoon ahayn baa jira iyo arrimaha ah hore umaanaan maqal arrinkoodii halkaasay ku tiiriyeen rasuulkii ilaahayna saasay u deedifeeyeen diintii ilaahayna waxa ay ku sheegeen midda raftiisa ah diintoodiina waxay noqotay dhaqanka abbayaashood wa qaala muusaa baa yidhi rabbii aclam ilaahaygu aad buu ogaanayaa u ogyahay ilaahaygaa ogi badan biman jaa'a bilhudaa cidda hanuunka kala timi min cindihi agtiisa cidda hanuunka xaggiisa kala timi isagunbaa ogsoon dee inuu aniga yahay wey waman takuunu lahu iyo cidda u ahaanaysa caaqibatu daar daarta aakhiro cidhibteeda wanaagsan oo jannadaa cidda yeelanaysa ilaahay baa ogsoon innahu arrinku waxa uu yihi laa yuflixu addaalimuun dulmifalayaashu ma liibaanaan taasaan idiin sheegay buuli marka taa macnaheedu waxa weye xiwaarka iyo dooda uu sii wadayaayoo anigaa caynkan iyo idinkaa caynkan ah weli arrintu may gaadhina waxa uu leeyahay qawaacid caama buu siinayaa qofka hagaagsanaya ka xuniya ka nabadgelaya ka halaagsamaya wa qaala fircawn fircoon baa markaa waxa uu yidhi yaa ayuha almala qolyahan madaxda ah ee iga ag dhowow wasiire iyo baarlamaan wax lagu sheegaba maa calimtu lakum idinma ogi min ilaahin hayrii ilaahaan aniga ahayn idinma ogi intuu afka kala qaaday fircoon sidaasaa uu yidhi faxashara fanaadaa faqaala ana rabbukum alaclaa ilaahayna wuxuu yihi faakhadahu allaahu nakaala alaakhirati waaluulaa faakhadahu allaahu fircoon ilaahay baa dhabsiiyoo qabtay nakaala alaakhirati kelmadda dambe cuqubadeedii waaluulaa iyo kelmadda hore cuqubadeeda awgeed labada kelmadoodu ku dhawaaqoo midina taan tahay midina taa suuratu naasicaad ku suganayd labadaa kelmadood iyadoo ilaahay uu kaga aargudanayo ayuu adhaxda ka jebiyey nakaala alaakhirati waaluulaa ninkaasi sidaasuu yidhi haddii kuwa gaalada maanta iyagu waxyaabo kale ay sheegayaan fircoon oo hadalkaa ku dhawaaqay oo isaga oo dee itaalkiisa iyo awooddiisa iyo inta uu ka taliyaaba ay ahayd intaa kooban ayaa haddana hadalkaa u yidhi ilaahay halkuu mariye waa taas dabeedna wuxuu dadkii isaga dhigay nin wax u qabanayo oo cid soo weerartay ka difaacayo oo wax kala diraya kolkaasuu yidhi fa awqid lii iishid yaa haamaanu kan la yidhaahdee wasiirka ee how cala atiini annaara cala atiin dabka dhoobada igu shid buul bal dhabi dab iyo dhoobo aynu isku shidno oo jaajuur la gubay oo adagii samee buuli marka waxaa la shidayaa waa dabkii fa awqid lii yaa haamaanu naaran cala tiini weeye naaran ba xadfan dabka ii shidoo bal dhooba iyo dab ha la isku shida buuli jaajuur adag baa la samaynayaa oo mashruuc ka hortaga baa la gelayaa buuli fajcal lii waxaad ii dhistaa sarxan fooq dheer ii dhis lacallii adalicu inaan soo eegaa laga yaabaa ilaa ilaahi muusaa muuse ilaahays waa kan kore waa kan la xagga koraa laiga soo degaaye wa innii la adunnuhu waxaa baan u malaynayaa min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya buuhi fircoon fircoon allaciin haada kaa ha la dhisa buuhi dabeetana dee waa wakhtiga uu dhammaanayaa waa goorma waa cimri dheerayn baa laydhaha waa maaweelo iyo meermeerin dadka uu meermeerinayaan wax macnaa u hayaa jirin fooqa dheer ee la fuuli doono goor buu dhammaanaya haamaan goor buu dhammaynaya wastakbara huwa buu lahay fircoon wuu isweyneeyey wa junuuduhu iyo collaalkiisii fil ardi dhulkay isku weyneeyeen bikayri alxaqi bay isla weyneeyeen gaardaro isweynaynta may lahayn ilaahay baa leh wadannuu waxay maleeyeen annahum iyagu ilaynaa laa yurjacuun inaan xagga yaga loo soo celinayn inaanay ilaahay hor imanayna way moodeen saasay u qaatay liannahu qof in uun ka baqaya inuu ilaahay hor tago arrin noocani kama soo fusho ma ka soo fulayso ilaahay baana in badan xusay qofka ka fikiraya ee ka cabsanaya inuun ilaahay uun hortaagan la horgeyn doono abaalka ilaahay uu siinaya ee wanaagsan waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan alla wuxuu ihi faakhadahu faakhadnaahu fircoon baanu qabanay wa junuudahu iyo collaalkiisii fa nabadnaahum filyam baddii baanu ku tuurnay nabdiga waa dhagaxaad qaadaan sidaa badda ugu tuurta saasay ilaahay ula fududaayeen fa nabadnaahu filyam badduun baanu ku tuurnay oo aanu ku gannay oo meelay mareenba la maaray warkoodiiba intaas ku dhammaaday fanduree kayfa kaana caaqibatu aldaalimiin dulmifalayaasha ciribtoodii say noqotay eeg adaa lagu adaa lagu tilmaamaya oo wax laguu sheegaya hadduu kibir wax tarayo haddii afxuma ay wax tarayso ilaahay iyo awliyadiisa iyo xaqoo laga hor yimaadaa hadduu qof ku joogayo ama ku nabadgelya taa eeg ciribta eeg qisada wax laguu sheegaya waa taas wajacalnaahum waxaanu ka yeelnay buu ilaha yidhi a'immatan kuwa hogaamiyeyaalahoo yadcuuna ila annaar dadka ugu baaqaya naar wa yowma alqiyaamati laa yunsaruun maalinta qiyaamahana looma hiilin doono ilaahay baa saa isu weydaariyey oo qoloba waxbuu ka dhigay kuwan ilaahay waxau ihi reer banu israa'iil wanuriidu an namunna cala aladiina istudcifuu fi lard wanajcalahum a'imma wanajcalahum alwaarihiin waxaanu doonaynaa buu ihi hogaamin khayrle inaanu ka dhigno kanna hogaamintaa sharku noqdo dadkuna waa saas un waa hogaamin wanaagsan oo tusaalayaasheeda qur-aanku ina siiyey dulqarnayn iyo sulaymaan iyo daawuud iyo nebi maxamed iyo calayhi salaatu wasalaam iyo hogaamin iyaduna liidato oo oo ah ducaad ila annaar dadka naar ugu yeedhayo oo muuqaalkiisa iyo tusaalihiisa fircoon iyo hamaan iyo namruud iyo waase ay ka mid yihiin wa atbacnaahum fii haadihi addunyaa adduunyada waxaanu raacinaanu ka daba tuurnay lacnatan cadha alleh ilaahay baa cadhadiisiiyo buurbuuran dusha uga tuuray wa yowma alqiyaama dharaarta qiyaamahana hum iyagu min almaqbuuxiina wa hum min almaqbuuxiin yowma alqiyaama wa hum iyagu waxa ay ka mid yihiin maalinka qiyaamaha min almaqbuuxiina kuwa asxaab alqubxi qubxigu waxaa la yidhaahdaa foolxumadu halkay ku dhammaato foolxumo min almaqbuuxiina kuwa la ceebeeyey ee foolxumoo dhami ay ku dhammaatay ee naar galay baa ilahay uu ka dhigay walaqad aataynaa muusa alkitaab nebi muuse waxaanu siinay baa ilaha uhi kitaabkii min bacdi maa ahlakna alquruuna aluulaa ummadaha hore intii aanu halaagnay kadib iyo faraacinada iyo dadkaa ka agdhowaa markii cawda loo jaray ilaahay kitaabkiibuu ku manaystay nebi muuse oo towraad buu siiyey bashaa'ira linnaas dadka kitaabkaasi wuxuu ahaa basiira aragtiyo basar iyo basiira basarkan indhaha mooyaane basiiratu lqalb ayuu kordhinayay marka basiira basaa'ir waxaa kitaabkaa laga faa'iidaysanayay aragyo dadka quluubtooda fura macnaha diin iyo daliil wanaagsan ayaa laga helayay wahudan waraxmatan hanuun iyo naxariisna waa ahaa lacallahum yatadakaruun si ay ugu waantoobaan haddaba ereyga wamaa kunta wamaa kunta walaakin walaakin ayaa soo noqnoqonaya qisada intan gebagabadeeda ah saddexdan aayadooda u dambeeya waxaanay tilmaamayaan sidaa maad ahayn sidaa maad ahayn laakiin ilaahay baa saa yeelay ilaahay baa saa yeelay taasi waxay tilmaamaysaa in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aanu qur-aankan iska abuuranin aanu waxba ka ogeyn qisooyinkan waxyiganse laakiin ilaahay baa siiyey oo dhacdadana si cajiiba ula socodsiiyey oo ka dhigay sidii mid goobjoog u ahaa arrimahan oo kale marka intan oo dhammi waxa ay tilmaamaysaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam maadaam uu akhriyey suuraddan sidan xeesha dheer uga warramaysa qisadii qolyahaa hore tegey shaygani wax ilaahay u waxyooday inuu yahay laakiin wax nebi keena inaanu ahayn goobjoogna wakhtigaa inaanu ahayn wamaa kunta maad ahay nebi maxamedow bijaanib algarbiy daanta galbeed jaanibka waa dhinaca galbeed halkii lagugu waxyooday dooxaa ama buurtaa dhinaceeda galbeed maad joogin id qadaynaa halkii lagu waxyooday muuse id qadaynaa markii aanu waxyoonay ilaa muusa almra ay alma'muuraat waxyaabihii la faray iyo waxyigii markii loo waxyoodee loo sheegay goobtaa maad joogin oo habkanaad ku warramaysaa ma aha adigoo markhaati meesha ka ahaa wamaa kunta min ashaahidiin goobjoogayaashana kamaad mid ahayn meesha loogu waxyoonayo daanta galbeed maad joogin muuse goobjoogna kamaad ahayn walaakinaa ansha'na annagaase abuurnoo curinay quruunan ummado ummadaa la soo curiyey fa tataawala calayhim alcumur markaasuu wakhtigii ku dheeraaday markaasay u baahdeen rasuul markaasa adiga lagu soo diray wakhtigii baa dheeraaday oo rusushii baa dhammaatay oo kala go-day oo nebi ciise u dembeeyey dabeedna waxaa timi calaa fatratin min arusul wakhti rusushii ay kala go-do baahi loo qabo fa tataawala calayhim alcumr marka wakhtigu dadka ku dheeraadana had iyo jeer inxiraaf baydhbaydh baa yimaada diinla-aan baa dadka ku dhacda markaasaa dabeedna rusul ay u baahdaan oo ilaahay baa u jiriidiyey wamaa kunta maad ahayn haawiyan fii ahli madyan haawiyan kii mid ku negi muqiiman mid ku negi maad ahayn fii ahli madyana reer madyan oo qisadooda suuraddu ay ka soo warrantay adigu dee maa dhex joogin tatluu calayhim aayaatina aayadaha iyagana kumaa dul akhriyayn macnaa adigoo aayaadka iyaga kuu dul akhriyaya reer madyan lamaad joogin oo rasuulu maad ahayn walaakinaa kunnaa mursiliin annagaa si ahaanay buu ilahay yidhi kuwa dira rususha annagaa ku soo dirnoo kuu sheegnay waxigana annaga ilaahay baa u markhaati furaya nebiga calayhi salaatu wasalaam walaakinaa annagaa kunnaa ahaanay mursiliina kuwa diraya rususha anaa ku soo diray reer madyan kaaga warramay mar saddexa mar afraad wamaa kunta maad ahayn bijaanibi duur buurtii duurusiinee nebi muuse ilaahay uu kula hadlay ee lagu waaxyooday dhinaceeda maad joogin id naadaynaa markii aan u dhawaaqnay muuse aan u yeedhnay dee adigu lamaad joogin oo warbixintan mid aad arkaysay maahayn mid aad maqlaysay maahayn walaakin raxmatan min rabbik walaakin awxaynaahu ilayk annagaa kuu waaxyoonnay raxmatan min rabbika naxariis ilahaaga xaggiisa ka ahaatee awgeed litundira si aad ugu digta qowman qolo maa ataahu min nadiirin min qablik mid u diga horta aanu imanin lacallahum yatadakaruun bal inay waantoobaan likay yatadakaruun marka sidaas weeye walaakin raxma naxariis bay ahayd waxigan in lagu soo dejiyo iyo ummaddan waa aragnimadii dadka hore ay soo mareen in loo soo gudbiyo muraayadii laga arkayay caalamka hore in dadkan lasoo loo soo bandhigo intuba waxay ahayd xigmad iyo naxariis ayay ahayd markhaati fur weeye aayaadkan ilaahay uu ku celcelinaya litundira qowman maa aataahu min nadiirin min qablika lacallahum yatadakaruun marka sidaasay tahay oo arrimahan oo dhami waxa ay yihiin ilaahay ummadda uga warramaya waa muuqaal la siinaya dadka muuqaal jidka u iftiiminaya ay ku socon doonaan iyo manhajkay raaci doonaan ilaahayna ummadda isagaa yaqaanooo abuuraha makhluuqa isaga ah sida uu ugu sameeyey qofka bani aadamka ah quwo mudriko ah ama awood maskaxdu ay leedahay oo wixii ay aragto ay ku rikoord garaynayso ay ku miisaamayso ay ku shaandhaynayso siduu ilaahay quwadaa mudrikada ah ee dareemaysa ee bigjarada iyo sawirada qaadaysa siduu qofka ilaahay ugu sameeyey ayuu ugu sameeyey quwo mukhayilo ah quwa mukhayila lidimaaqi maskaxdiisana qayb sawiran karaysa wixii loo sheegee tegey ama wixii soo socda quwo sawiran karaysa ayaa ilaahay u siiyey sidaa daraaddeed baa marka qisooyinkan qofka looga warramo ee damiirkiisuna uu soo jeedo ilaahaysana uu aada wax uga dhegaysanayo ee uu la sheekaysanayo rabbigiisa wuxuu kari karayaa siduu nebi maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam inuu ilmeeyo dareenka qur-aanka uu u qabo awgeed maxaa ka ilmaysinaya qofkana dareenkan miisaankan le u samaynaya quwadiisa mukhayilada ah ama maskaxdiisa qaybta uu ku sawiran karayo waxaa hore ee looga warramay ayaa waxay ka dhigan yihiin sidii wax uu arkayo oo kale sidii wax arkayo hortiisa yaal oo kale marka taasina waa xikmadda qisooyinka loogu sheegayo dadka ayay ka mid tahay qaybtan dambe waxay ka warramaysaa marka nimankii mujrimiinta ee quraysheed ee la doonayay qisooyinkan inay ka faa'iidaystaan dadka ka faa'iidaysanaya iyaguba ay ka mid noqdaan ay ugu horreeyaan iyo bal aragtiyahoodii say nebiga uga hor yimaadeen calayhi salaatu wasalaam wax kastoo qancinaya inuu ilaahay siiyey oo rasuulka loogu soo dhiibay sala allahu calayhi wasalam alla waxau uhi walowlaa an tusiibahum haddii aanay ku dhacaynin musiibatun balaaya bimaa qadamat aydiihim gacmahoodu waxa ay horu marsadeen musiibadaasoo ay sababtay macnaha gacmahoodu waxa ay kasbadeen musiibo ay sababtay haddaanay ku dhacayn oo fa yaquuluu dabeedna aanay odhanaynin rabbanaa ilaahayagiiow lowlaa arsalta ilaynaa oo miyaad noo soo dirtin rasuulan maad noo soo dirtin fanatabica aayaatika aayadahaaga aanu raacno wanakuuna min almu'miniin mu'miniintana aan ka mid noqon haddaana intay musiibadaasi ku dhacdo musiibadaasoo mid ay kasbadeena dabeedna iyagu aanay sidaa u calaancalayn cudurdaarna taa aanay ka dhiganaynin looma dirin rasuulka marka tanna waa xikmad kale oo loogu diray rasuulka rasuulka waxaa loogu diray nimankan baa jug ilaahay balaayo uu ku siin lahaa markaasaa cidhbaha la jari lahaa musiibo caamaa ku soo degelay dabeedna calaan caliya murugaa ka soo hadhi lahaa waxay odhan lahaayeen ilaahayow waxaan intaanad nagu ridin maad noo digtid waanu iska dayn lahayn lanakuunanna ahdaa min ixda alumam yahuudi iyo nasaare iyo ummadihii horeba annagaa ka hanuun badnaan lahayn oo ka hagaagsanaan lahayn dee loo soo diray oo rasuulkiina wuu yimid talow ma ka reeyeen maya idan way mutaysteen marka aayaddanna waxa ay faa'iidaysay xikmadaha ilaahay rasuulka uu soo diray inay ka mid tahay in la dadka loo cudurdaar dhammeeyo waxay ku marmarsoodaan aanu jirin liyahlika man halaka can bayina wa yaxyaa man xaya can bayina ilaahay baa wuxuu yihi rasuulka marka loo soo diru dadka waxu caddeeyo waxay gu akhriyo kii halaagsamayaana isagoo warku cad yahay buu halaagsamaya kii hanuunayaana isagoo warkuu cad yahay buu hanuunaya lidaalik ayaa ilahay uhi laa ikraaha fi ddiini qad tabayana arushdu min alghay faman yakfur bidaaquuti wayu'min billaah faqad istamsaka bilcurwati alwifqa waxba qofka qalbigiisa lama gelin karee dee hanuunka waa loo cadaynaya waa loo iftiiminaya dabeetana ikhtiyaarkiisaa la eegaya ilaahay baa waxau ihi falamaa jaaahum alxaqu min cindina kolkuu xaqii ilaahay xaggiisa uga yimi xaggayaga kolkuu uga yimi buu rabbi yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen had iyagoo rasuulkii kasoo horjeedsaday ay codsanayeen lowlaa uutiya miyaa la siiya midla maa uutiya muusa muuse wixii la siiyoo kale muuse waxaa la siiyey muxuu ahaa ushii iyo inihii ay maqmaqleen yuhuudda ay ka maqleen kuwii oo kale maxamed kuma aragne maye awalam yakfuruu buu lahayd miyaanay ka gaaloobin way ka gaaloobeeni bimaa uutiya muusa min qabl muuse wixii wakhtigii hore la siiyey saw kuwii diiday kuwee diiday yuhuuddii baa diiday dema kuwanaa ka raynaya kuwan laftooduna markii looga warramayana way diideen oo yuhuud laftooday ku diideen qaaluu waxay yidhaahdeen sixraani tadaahara sixraani waa laba sixir tadaahara isxoojiyo iskaashaday macnaha kitaabkan qur-aanka ah iyo towraad labada nebi labada shay ee la sheegay inay isu rumaynayaan oo ay ku soo degeen waa laba sixiroo isxoojiye bayna wa qaaluu waxay yidhaahdeen quraysh innaa bikullin kaafiruun innaa annagu bikullin min haadayni alkitaabayn labadaa kitaab mid kastoo ka mid a kaafiruun waanu diidnay bay idhaah halkaa waxaa ku hadhay maa sidan la yeelo ayaa halkaa ku hadhay qul waxaad tidhaha nebi maxamedow fa'tuu kaana bikitaabin min cindi illaah kitaab ilaahay xaggiisa ka yimi huwa ahdaa minhumaa ka hanuun badan towraad iyo furqaan attabichu waan raaci in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan sidaa ku dheh dee dadku kitaab la-aan noolaan maayaan wey idinna ku ma haysaan kan ilaahay idiin soo dejiyuun raaca si aa u hanuuntaan fain lam yastajiibuu laka haddaanay kaa aqbalin faclam waxaad ogaataa annamaa yatabicuuna ahwaa'ahum inay raacayaan rabitaankooda waman adallu yaa ka ambashay iyo hallow badan minman ittabaca hawaah cidda rabitaankiisa raacay bikayri hudan min allah isagoon hanuun ilaahay xaggiisa ka yimi haynin hallowgiisa diin ka dhigta ina allaha ilaahay laa yahdi alqowma aldaalimiin qolyaha aan baday ma hanuuniyo dayle iyagaaba doortay markaa waxaad ka arkaysaa kitaabka waxa ilaahay ugu talagalay dadka inuu hago siduu ilaahay raalliga ka yahay uu ku hago sida maslaxadooda ay tahay uu ku hago walow naftoodu haba necbaato oo sidaa haba karaahiyaysanayso oo had iyo jeer waxyaabahan kitaabka qur-aanka uu ina farayo ee takaaliifta ah ee ilaahay uu ina saaray fiiha almashaqa alcaadiya waxaa ku sugan waxyaabo kalifahoo naftu ay karayso macnaha waxyaabo lagu addoonsadoo naftu ay karayso mashaqo caadiga ayaa ku sugan naftu mashaqadaa caadiga ah ean culayska lahayn ma ogola way diidanta lidaalik buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam xufat iljannatu bilmakaarih wa xufat innaar bishahawaat naarta waxa dayru ah wixii naftu jeceshay jannadana waxa dayru ah wixii naftu ay karaahiyeysanaysa takaaliiftaas idan rabitaanka qofku uu raaco naftiisu waxa ay jeceshahay waa dayrkii naarta ayuu jafayaa dabeedna gundhadu ugu dhacaya oo daf buu odhan doonaa diintiina wuu ka dhacay ismana gelayaan qofku wuxuu doorto iyo waxa naftiisu ay doontaba inuu raaco yidhaahdana diin baan ku socdaa halkaa waxaa kaloo aad ka faa'iday kutubtan towraad iyo injiil iyo kuwa kaleba xikmadda ilaahay uu soo dejinayo waa alitibaac raacid weeye innamaa yatabicuuna iyo attabichu minman itabaca eraygaasaa soo noqnoqonaya diin aan la raacin looma nisbo sheegan karo haddii dadku ay iska dugsadaan oo yidhaahdaan waanu waaceensannaa dee waa kii ingiriiskuba ka warramayn war kuwani diin ma haystaan gaadh bay ka hayaan buuli sawir buuxuu ka qaatay soomaalida wuxuu arkay iyagoo wax badan booshaaqaya oo dee markaasaa dabeedna uu leeyahay ninkaas markii aan sii egay waa agjoogayaal buuli walaqad wasalnaa buu ilahay yidhi waxaanu u xidhiidhinay lahum iyaga alqowla hadalkaanu u xidhiidhinay qur-aankaanu u xidhiidhinay wasalnaa atbacnaa lahum lqur'aana bacdahu bacdan qur-aankiioo isdabajoogaanu siinay dadka lacallahum yatadakaruun si ay u waantoobaan isdabajooggaasina xikmaddiisuu lahaa saddex iyo labaatan sanuu qur-aanku soo degayayo mar walba dhacdadii ishkaal arrin adkaata iyo wixii iftiimin u baahda ayaa lagu furfuray ilaahay baa yidhi aladiina aataynaahum lkitaaba kuwaanu kitaabka siinay min qablihi qur-aanka ka hor ama min qablihi nebiga ka hor hum bihi yu'minuun way rumaynayaan isaga kuwii kutubta la siiyey ilahay uu xusay ee halkan lagu ammaanay ee qur-aanka rumaynaya waxa weeyaan kuwii caadiliinta ahaa saadiqiinta ahaa ahlukitaab ka mid ahaa culimadooda waidaa yutlaa calayhi marka lagu dul akhriya qur-aanka qaaluu waxay yidhaahdeen aamanaa bihi waanu rumaynay guddoomanay bay yidhaahdeen kani waaba kaanu sugayna waa kii kutubtayadii rususheeduba ka warrameen innahu lxaqu min rabbina waa xaq ilaaha iyaga xaggiisa ka yimi oo loo soo dhiibay nebi maxamed innaa kunnaa waxaanu ahaanay min qablihi isaga ka hor muslimiin kuwa alla u hogaansan iminkana waxaanu ku sugannahay islaamnimadii islaamnimadii unbaanu sii wadaynaa sidaa darteed baa ilaahay uu tilmaamay dadkaasi abaalka ay leeyihiinoo waxa uu yidhi ulaa'ika kuwaa yu'towna ajrahum abaalkooda waxaa la siinayaa maratayni laba jeer bimaa sabaruu sabirka ay ku sabreen xaqa raaciddiisa ee ficiltan iyo qabyaalad iyo casabiyad iyo dareen kale toona aanu gelin bimaa sabaruu sabirkaa dartii laba jeer baa ilaahay ajrigooda uu siiyey kuwii ahlu kitaabkaa islaamee nebi maxamed raacay wayadra'uuna bilxasanati wanaagga waxay ku reebayaan dheh asayi-ata xumaanta wixii xumaanahoo dhan waxay ku tiraan wanaagay samaynayaan wa mimaa rasaqnaahum yunfiquun waxaanu siinayna waxbay ka bixiyaan saasaa ilaahay waa maanay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau lahaa saddex qof ilaahay abaalkooda wuxuu siiyaa laba jeer midi waa mid ahlu kitaabkii ka mida yuhuudiiyo nasaaradii nebi muuse iyo nebi ciise rumeeyey oo nebi maxamed hadduu rumeeyana laba ajri buu leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wa aaminuu birasuulih yu'tikum kiflayni min raxmatih wayajcal lakum nuuran tamshuuna bihi wayakfir lakum waa yu'tikum kiflayni min raxmatih laba jeer baa ayaa laydinku dhufan doonaa ajrigiina kuwa labaadna addoomaha iyo shaqaalaha iyabuu nebigu ka warramayo qofka shaqaalaha ahe dee sayidkiisana adeecaya ajrigiisana qaadanaya iyo qofka addoontii dee xoreeye guursaday alla wuxuu ka warramay markaa dadka saalixiintaee waan wanaagsan ee ka mida nimankaa kutubta hore la siiyey qur-aankuna mar walba cadaaladbuu sugayaa cid caama hadduu ka warramo hadduu quraysh ka warramo hadduu yuhuudda ka warramo hadduu nasaarada ka warramo si gaaraad arkaysa iyagoo aayaadku u tilmaamaya intooda wanaagsan layskuma jaan qaadayo layskuma deerifaynaye si gaaraa ilaahay waa maanaya intooda saalixiinta ah fiicfiicanoo cadaaladdu qur-aanku ina baraya inaynaan odhanin umar heblaayo ama qoys heblaayo ama reer heblaayo waxaasi inaynaan iswada raacin qof aad ka aragtay ama dhowr qofood ka aragtoo xun inaan dadka laysku wada kabaal qaadin laakiin nasku wuxuu ina barayaa haddii ummadda in badanba xataa xunta inay mudanta intooda wanaagsan wanaagooda in loo qoro oonay ku dhaxanba nin ku ah waidaa samicuu laqwa waxaa afxumada markay maqlaan iyo bilaa macnaha acraduu canhu way ka jeedsadaan wa qaaluu waxay yidhaahdaan lanaa acmaalunaa annaga waxaa noo sugnaaday shaqadayada walakum acmaalukum idinkana camalladiinaa leedihiin oo la idinka abaalin salaamun calaykum aan kala nabadgallo laa nabtaqi ljaahiliin ma raadsanno oo lama wadno kuwa ka dhacsan mar hadduu qofku xaqiiqadaba ka dhacsan yahay annagu ma raadsanayno saasay yidhahdaan laa nabtaqi ma doonayno aljaahiliin macnaha suxbatahum wa mukaalamatahum wa mucaamalatahum waayo dee qofkaniba hadduu jaahil yahay waxa kaaga soo kordhaa waa kareenu saasay idhaha alla waxau hi innaka adigu nebi maxamedow laa tahdii ma hanuuninaysid man axbabta cidaad jeclaato walaakina allaha yahdii ilaahay baa hanuuninaya man yashaau cidduu doono wa huwa aclamu bilmuhtadiin ilaahay baana aada u ogi badan kuwa hanuunaya sidaasaa markaa ilaahay uu yidhi jumhuurulmufasiriin waxay isku waafaqsanayn aayaddu inay kusoo degtay nebi adeerkii abuu aalib abuu aalib kolkuu noolaa nebiga u difaaci jiray calayhi salaatu wasalaam rasuulka gaashaan buu ahaa quraysh buu ka difaaci jiray gabayadiisay markaas ka muuqanaysay walaqad calimtu biana diina muxammadin min khayri adyaani lbariyati diina wallaahi lan yasiluu ilayka bijamcihim xataa wasada fi turaabi dafiina waxau lahaa diinta maxamed diinahoo dhan inay ugu fiicantahy waan gartay buuli waxba ku soo gaadhsiin maayaa nimankaa kuu hanjabayaa ilaa ciidda la ii barkiyo iilka la idhiga buuli jeero iilka la idhigo agtaada soo mari maayaan anaa kaa hiraya marka abyaadaas sida bacdu suufiya ay yidhahdaan waxay tilmaamayaan bay yidhahdaan islaamnimadiisa laakiin ma cadda oo dee wax tilmaamaya maaha midhka sugana saxiixina waxa weeyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yimi adeerkii abu aalib isagoo aada ula jecel inuu islaamo sida aayaddaba dee ka muuqanaya waxa ku xeernaa abu aalib kuwii markaa tolkii ahaa abijahal iyo colaalkii ay ka mid ahaayeen nebigu isagoo soo socda kolkay arkeen waxay diideen boos yar uu kambaruursaday inay u banneeyaan alla isku durkabaalay meelu fadhiistabayuu helini imikuu kan ku qaylin doonaayo waxu sheegsheegi doonaaye meel yar buu iska cidhiisiday nebigu calayhi salaatu wasalaamoo bal inuu dabaqabateeye adeerkii haddii uu isku dayo uu yidhi adeer kelmadun ku dhawaaq maalinka qiyaamaha aan ilaahay kuugula doodoon idhahda ninkani waa shahaatay laa ilaaha ila allah bal kelmadaasun ku dhawaaq haddii uu aamusan yar kadib wax iyaguna markaasay ku celiyeen kolkuu nebigu hadalkaa yidhaahdo ilaa waa shayaaiina alins waswaaskoodii bay yana la ag taagan yihin abuu aalib oo ma maantaad karkaarka weydaaran ma maantaad ku dhiman doontaa fulaynimo waxaasay la ag taagan yihin min aljinnati waannaas kolkaasaa dabeedna uu koodii baa saameeyey oo ilaan inkaarba alla u qadaree wuxuu leeyahy huwa calaa diini ab millati cabdilmualib huwa calaa millati cabdilmualib xataa ana mu odhanin waxaad arkaysaa in uu arkayo inay xun tahay laakiin uu barheerayo wuxuu ihi ninkani diintii aabihii cabdulmualib buu haystaaye iska daaya iskaga hadha buu halkaasuu ku rawaxay ilaahay baa wuxuu ihi innaka laa tahdii man axbabt ciddaad jeclaata ma hanuuninaysid walaakina allaha yahdii man yashaa wa huwa aclamu bilmuhtadiin marka hidaayada laba qaybooda hidaayatu tawfiiq wa hidaayatu dalaala hidaayatu tawfiiq waafajinta waxa weeye qofka ilaahay uu qalbigiisa arrinkaa ku diyaariyo uu ku habeeyo oo ah tan laga hadlayo hidaayatu dalaalana waxa weeye qofka oo sawaabka la tusiyo siduu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam laan yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam cali buu la hadlaya qofkudha inuu ilaahay kugu hanuuniyo ayaa kaaga khayr badan geela cascas wa innaka la tahdii ilaa siraatin mustaqiim baa ilaahay uhi nebi maxamed oo dadka ji toosan baad ku hanuuninaysa halkanna ma hanuuninaysid baa layi marka labadaasaa kala jira aayaadku isku dhan bay ujeedaan ma iska hor imanayaan dadka wuu toosinaya wuu hagaajinaya wuu la dadaalaya kanba waa kan la dadaalaya wax tusinaya laakiin waafajinta ilaahay bahaya wa qaaluu waxay idhaahdeen gaaladii in natabicu lhudaa hanuunka haddaanu raacno macaka wehelkaaga annagoo ku wehelinayna haddaanu kula hanuunno nutakadaf waana la kala dhufsan doonaa min ardinaa dhulka yagaana laga halqafi nin walba meeshiisaa laga qaadan doonaa awalam numakin lahum buu ilaha yidhi midaanaan dejinin xaraman aaminan xaram deganoo xasiloon yujbaa ilayhi la keenaya hamaraatu kulli shay shay walba midhihiisiiyo arsaaqadiisa risqan min ladunnaa oo arsaaqad agtayada ka ahaato anaa u diyaariyey baa ilahay raashinka noocana walaakina akarahum laa yaclamuun intooda badani mase garanayaan quraysh markiiu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam aslimuu taslamuu waar islaama waydin nabadgeli ilaahay khayrkiisa idin heli ayaa waxay yidhahdeen haddaanu islaamno carabta nagu nagu xeeran ayaanu ka cabsanaynaa inay ninba meel la maraan ninba meel oo dabeetana islaamnimada aanu ku iilanno adduunyadana aanu ku weyno ilaahay baasaa ugu jawaabo o yidhi iyagoon imikaba islaam haynba ilaahay sidan ugu ilaalinayay hadday islaam noqdaanay hagaagaanna ilaahay wuu uga sii kordhinaya markii ay diideenna dee waa looga daray wadaraba allahu maalan qarya kaanat aaminatan mudma'ina yaatiiha risquhaa raqatan min kulli makaanin fakafarat biancumi illaah waa kuwa nabiga saa u rafidee ku diiday fa adaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawf dhar baa ilaahay u tolay cabsida iyo gaajadu ay leedahay marka nutakhadaf min ardina dhulka yagaana laga dhufanaya annagoo dhulka joognaana la qaadanaya yaynaan sidaa odhanin mar haddaanu diinta raacno haddaanu shareecadda islaam ku dhawaaqno haddii dowladda iyada waxa hagaya dastuur islaamiya uu noqdo america iyo orobaan la cunaqabataynaya oona ictiraafaynin oo dabeetana argagixisaa nala odhanaya haddaynu nidhaahno wax miyaanay noqonaynin sawir noocana mutakhaaf min ardina war dhulkaba waana laga qabsanaya dee nimankaasi hadday yidhaahdeen dee aan ka rayna inagu oo dad muslimiin oo diintooda haysta oon cidna u habranaynaa noqon ile ilaahay baynu ku caabudaynaaye waxaynu khiyaaru leenahay ma ah addoommaynu nah macnaha waxaan tusinaynaa qur-aanku inuu noolyihi oon quraysh lagu gaabinayn oon abu aalib lagu gaabinayn oon abujahal lagu gaabinayn laakiin nas nool wey oo ilaa qiyaamaha lagu camal falayo oo gaal iyo islaamba kii lagu fasiri karo waa lagu fasiraya maaha bayadeen iyo dhaqankeena inaynu waxyiga ka fogayno ama aynu idhaahno waa tadaruf iyo qur-aanka oo meel kale lala doontay ee waa kalaam nool wey oo xaya isla markaana mufasiriintu qowlkay qaateen baa ah alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab tixgelinta qur-aanku waxa weeye in naska caamnimadiisa la ego sababta khaaska ah ee uu kusoo degay aanu ku gaar ahayn ilaahay waxau ihi wakam ahlaknaa min qaryatin imisaanu magaalo halaagnay batirat kibirtay maciishatahaa fii maciishatihaa nolosheedii iyo barwaaqadeedii ku kibirtay oo dhan walba u riday imisuu ilaahay adhaxda ka jabiyey fa tilka masaakinuhum taasi waa guryahoodii lam tuskan lama degin min bacdihim dabadood ilaa qaliilan in yar mooyaane waa inta musaafirku socodka ku marayown wa kunnaa waxaanu ahaanay buu ilahay yidhi naxnu annagu alwaarihiin kuwa dhaxlay kuwa dhaxlay baan noqon ilaahay dadka qawada isaga iyo diintiisa iyo nabadgelyadiisa iyo nasrigiisa ilahay wuxu ihi halkaasaan mariyaa imisa ayaa intaanu barwaaqaynay ku mahadnaqi waaye nicmaduu ilaahay siiyeyoo dabeedna cawda loo laabay meeshoodiina waa taa laga baydhaya xataa ee laleeyahay meeshan almaqduubi calayhim kuwii loo cadhoodaa degi jiray naga duwa wa kunnaa naxnu waarisiin ilaahay oo lagu mahadnaqi waayo nicmadiisa isagana lagu tiirsan waayo taasay leedahay wamaa kaana rabbuka ilaahaagu ma ahaanin muhlika alquraa magaalooyinka mid halaagaya xataa yabcaa jeeruu soo diro fii ummihaa rasuulan xataa yabcaa jeeruu ka soo saaro fii ummihaa caasimadeeda rasuulan ilaa uu ka soo diro oo uu ka soo saaro rasuulkaasoo yatluu calayhim aayaatina aayadaha iyaga ku dul akhriyaya wamaa kunnaa muhliki lquraa magaalooyinka ma halaagayna buu mar kale ilaahay yidhi ilaa wa ahluhaa daalimuun iyadoo dadka degani dulmi falayaal ay yihiin mooyaane dadka degani markay dulmi falayaal noqdaan ee shirkiga dulmi iyo cadaalad darra u weheliso markaasuu ilaahay halaagaa gaalnimada waxa raaca dulmi sidaa naskuuu tilmaamayo laga faa'idaysanayo mar kastaba labada arrimood buu ilaahay ku halaagaya alkufru wa dulm oo kol hadday xaqii ilaahay dulmiyeen cadaaladiina ka tegeen ilaahay uu samayn lahayn tu makhluuqna ma dhowrayaan fii ummihaa ummu lquraa baa maka la odhan jiray magaalooyinka o dhan magaalada u hooyada caasimadda liannahaa waxaa degan dadkii acyaanta ahaa wax ay ka go-ayeen ayaa kusoo urura had iyo jeer ciddii khayrli iyo ciddii sharlihiba caasimadda ka adag weynsida badan ilaahay baa yidhi wamaa uutiitum waxaa laydin siiyey oo min shay-in waxuuna haba yaraada hase badnaado dadow waxaa halkan ku haysaan magacii la doonayaba ha loo bixiyee fa mataacu lxayaati dunyaa noloshan adduunyada raaxadeedii weeye wa ziinatuhaa bilicdeedii weeye wamaa cinda allaahi ilaahay agtiisa waxaa ahaaday khayrun waa mid wanaag badan wa abqaa isagaa daa'imid badan afalaa tacqiluuna miyaydaan waxba garanayn baa ilaahay uli caqliga maa ka shaqaysiisaanoo shayga yar maxaa ka weyn u dhaafsateen shayga dhammaanaya kii baaqiga ahaa maxaa u dhaafsateen ee ka baaqigaa uga tegaysaan markaas ilaahay baa yaqaana adduun iyo aakhiraba labadaba isaga ayaa abuuray inaan la isbarbar dhigi karayn layskuna doorsan karaynin ayaa uu tilmaamay marka afama wacadnaahu buu ilahay yidhi kaanu u ballan qaadnay wacdan xasanan ballan wanaagsan fa huwa laaqiihi la kulmaya waa kuma kaas kaa ilaahay ballanta wanaagsan uu u qaadee kaarhka fiican ee u aayo uu siiyey waa qofka ah shahaadanaya kelimatu tawxiid xaqiijiyey fa huwa kaasi laaqiihi wuu la kulmi ballantaa shakila-aan kaman mid miyuu la mid yahay matacnaahu aan u raaxaynay mataaca alxayaati dunyaa fii mataaci alxayaati dunyaa noloshan adduunyada dhexdeeda qofka aan u raaxayna miyuu la mid yahay ean isagu ballanqaadna ilaahay ka haysanin uma huwa isagu yowma alqiyaamati maalinka khalqigu ilaahay isu soo taagayo min almuxdaniina buu ka mid yahay kuwa lasoo tubayo ee naar loo soo tubayo yowma alqiyaama magacaasaa qur-aanku in badanoo xusaya lianna annaasa yaquumu lirabbi alcaalamiin yaquumuuna lirabbi alcaalamiin nebigu calayhi salaatu wasalaam qiyaamka iyo istaagga muuqaalkuu leeyahay hadduu ka warramayna bar bannaan baa laysoo taagay qoraxdiina waxaa loo soo jilsiiriyey mayl- mayl qadarkii mid walibana inta dembigiisu ahaabaa la tuujiyey oo uu dhiriday miduu dhagaha u gaadho miduu afka u gaadho miduu jilbaha u gaadho mid walba qadarkii dembigiisu ahaa ayaa laga tuujiyey dhididkiisii dhididkiisaana ku eg markaa qiyaamahaasi waa ka kale dabeed dadku inay qayliyaan kolban ambiyada qaar isku qaadana idhahaan ilaahay inooga ergeen bal hana la kala xukumeen wa yowma yunaadiihim maalinka ilaahay uu xus u dhawaaqaya xus nebi maxamedow fa yaquulu ilaahay baa odhanaya waa shirkigii iyo shurakadii iyo mushrikiintii baa loo galae fashilaada ku dhacaysa maalintaas ilaahay baa odhanaya ayna shurakaa'i maya kuwa ila caabudayseen aladiina kuntum tascumuun kuwaasoo sheegayseen inay ilaahyaal yihiin qaala aladiina kuwii waxay idhaahdeen xaqa calayhim alqowl qowlulcadaab uu ku rumoobay ilaahay hore uu go'aamiyey in ay naar geli doonaan ayaa maxay idhaahdeen waa dabcan kuwii hogaaminta ku ahaa gaalnimada la caabudayay rabbanaa ilaahayagiyow haa ulaa'i kuwaasi aladiina kuwii weeyi aqwaynaa aanu luminay ilaahu kuwan annagaa lumino hogaamiyayaal baatilka ugu ahayn aqwaynaahum waanu luminay kamaa qawaynaa sidaanu dee u lunnuun baanu luminay miyaanu uga raynaynaa annagiiba ambanna dee intoonu ambanaanu iyana ambinay bay idhaahda halkaa waxaa ka muuqday labada qoloba guuldarrada ka muuqanaysa tabara'naa ilayka ilaahay waanu kaaga beri noqonnay laga bilaabo imika haddayna caabudi jireen dee waanu isku barbar dhacnay na laguma hadleeyo beliya baas maa kaanuu iyaana yacbuduun annaga namay caabudaynin ilaahayow annaga namay caabudaynin laakiin dee shaydaan bay caabudayn ilaahay baa yidhi waqiila waxaa la yidhi udcuu shurakaa'akum bal u yeedha haddaba kuwaa caabudayseen kuwiinii wax caabudayayow fa dacawhum waa u yeedheen hebelladiiow bagwaanadoodii iyo sanamyaashoodii kala duwanaa magacyaashay lahaayeen allaata waalcuza wa manaata athaalithata alukhra iyo kuwii dar kale caabudayay qolo waliba waxay caabudaysa ilaahay ku seegtay ayaa u yeedhatay falam yastajiibuu lahum hoyba way odhan waayeen waa la waayey meeshii ay lahaayeen way nooga shafeeco qaadayeen wara'aw alcadaab labada qoloba cadaabkii ilaahay bay indhaha saareen wa burizat aljaxiimu lilghaawiin naartiiyo soo bambaxday oo halkan soo butaacaysa low annahum kaanuu yahtaduun hadday hanuuni lahaayeen maa dakhaluu nnaar walamaa ra'aw alcadaab hadday hanuuni lahaayeen ay noqon lahaayeen kuwo hanuunsan halkaa maanta ma yaalleen wa yowma yunaadiihim mar kale xus yowma yunaadiihim maalinku ilaahay u yeedhi doono fa yaquulu wuxuu odhanayaa maadaa ajabtum almursaliin rusushii maxaa ugu jawaabteen khalqigii baa su-aashani ku bilaabantay waa su-aashii fadeexadda ahayd maxaa rusushii aan idiin soo diray ee digniinta waday ugu jawaabteen halkaa markay marayso ilaahay baa wuxuu yidhi fa camiyat calayhim waxa ka indhabeeshay alambaa'u wararkii yowma idin maalinta fahum laa yatasaa'aluun waxba isna weydiin maayaan hebel hebel u afjaaqin karo imtixaanka waxuu jee u sheegi karaa ma jiro oo u furi karaa marka fa camiyat calayhim alambaa wararkiibaa ka indhabeelay macnaha waxa weeye xujadii iyo jawaabtiibaa ka qarsoontay iyo waxay ku warrami lahaayeen ay ku cudur daaran lahaayeen ay isku barixi lahaayeen tiibaa dam ka noqotay ila ninaan ilaahay u ila bixinaya jawaab ma helo kuwaasi halkaasi arrinkoodu uu maray fa amaa man taaba wa aamana wa camila saalixan qofka intaa isku daray intuu xumaanta ka soo noqday ilaahay rumeeye camal fiican falay fa casaa an yakuuna min almuflixiin fa casaa wuxuu u dhow yaho xaqiiqa an yakuuna inuu noqon doono min almuflixiina kuwa horumar ah ee liibaana laydiin sheeg dadku labadaasay ku kala arooreen wa rabbuka ilaahaagu yakhluqu waxa uu abuurayaa maa yashaau waxa uu doono wayakhtaar ay maa yashaa wuxuu doonana wuu dooranayaa maxaa ilaahay loogu miyaya maxaa ilaahay loola murmaya maxaa rusushiisa loo diidayaa kuu doonuu abuuraa kuu doonana wuu doortaa kuu doonana wuu diraa allaahu aclamu xaysu yajcalu risaalata ilaahay risaaladiisa cidduu dhiibayo iyo malag iyo mursalkuu dooranayo isaga ayaa yaqaan wuxuu dooranayaa min alamkinati waalasminati waalashkhaasi maa yashaa dadka iyo dalka iyo wakhtiga kuu doonaabuu doortaa cidina isaga tilmaami mayso maa kaana lahum alkhiyara dadku doorasho ma leh macnaheedu waxa weeye dadku waa addoommo addoonna waxaa la gudban amarka inuu qaato addoonku hadduu sayidkiisa iyo kii lahaa ka soo horjeedsado abaalkiisa waa in la ciqaabo kaasuu abaal u yeesha maa kaana lahum alkhiyara marka dadku kolka ay ilaahay iyo waxyigiisa hor taagan yihiin iyagu waa loo dooraye waa inay dabagalaan maa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim ma dooranayaan dadka mu'miniinta ilaahay muxuu yihi rasuulku muxuu yihi facala araasi waalcayn aqbalnayday leeyihin laakiin macnahoodu ma aha idaa qaala allahu wa qaala arasuulu fa ana aquul hadduu ilaahay yidhi oo rasuulku uu yidhi dee anna waxaan idhi dadku hadday yidhaahdaan xeerar baanu samaysanaynaa oo annaguna waxaanaanu soo fulinay oo waxyigii halkaa iska dhigaan dee waxay yidhahdeen annana waana kan naxnu haahunaa dee annana halkanaanu joognaa wey marka ilaahay bay isku soo taageen subxaana allah ilaahay baa xumaan ka hufan wa tacaala camaa yushrikuun wuxuu ka sarreeyaa waxay la caabudeen ay barbar dhigeen warabbuka ilaahaagu yaclamu wuxuu ogaanayaa maa tukinu waxay qarinayso suduuruhum laabahooda wamaa yuclinuuna iyo waxay muujisanayaan bal ka waran cid sharci kuu dejiso oo nidaamku siiso oo waxay ku siiso kaasaa ugu fiican wa huwa allaahu waa ilaahay laa ilaaha ilaa huwa mid xaq lagu caabudaa waa keligii lahu alxamd mahad buu leeyahy fi luulaa waalaakhira adduunyadii aakhiraba mahad buu leeyahy wax wal oo uu ka soo fulaba mahad buu ku leeyahy ilaahay wax walba fi luulaa walaakhira awliyadiisuna mar walba isagay ku mahadnaqaysa walahu lxukmu isagaa xukum kale wa ilayhi turjacuuna isagaana laydiin celinaya walahu lxukm xukumka addoonku uu ku dhaqmayo adduunyada isagaa leh walahu lxukm go-aanka kama dambaystaa isagaa leh walahu lxukm maxkamadda aakhira uu dadka saaraya isagaa leh mar walba isagay ka go-daa qul waxaa tidhi ara'aytum iga warrama in jacala allaahu rabbi hadduu yeelo calaykum uleyla habeenkii sarmadan mid isku xidhiidhsan ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaamaha laga gaadhaya hadday meeshani wada habeen noqoto bal ka warrama waa laydin su-aalay man ilaahun hayru ullah man ilaahun ilaahee hayrullaahi aan rabbi ahayn baa yaatiikum bidiyaa iftiin idiin keenaya ilaaha aanan le ahayn ee meeshan qoraxaynaya ee qorax soo saaraya iftiiminaya waa kee afalaa tasmacuuna midaan dhegaba lahayn ayaa ilahay uha ummadda waa canaantay qul waxaad tidhaha mar kale bal ummadda la dood oo baraaruji oo farta ugu fiiq waxyiga ilaahay iyo aayaadka kowniga ah qul waxaad tidhaahdaa ara'aytum iga warrama in jacala allaahu calaykum annahaara maalinkii hadduu ilaahay ka dhiga sarmadan mid daa'imahoo isku xidhiidhsan ilaa yowmi alqiyaamati inta laga gaadhayo hadday wada caddaan noqdo caalamku man ilaahun hayru allah man ilaahun ilaahee hayrullaahi aan rabbi ahayn baa yaatiikum bileylin habeen idiin keenaya ilaaha aan allah ahayn ee habeen keenaya soo caraabinaya waa kuma habeenkaasoo taskunuuna fiihi aada nasataan ilaa nasasha asalu ahaa dadku ugu baahanyo waa ducafaaye afalaa tubsiruun miyaydaan u arkaynin baa ilahay wuli madowga iyo caddaanka iyo cidda wadda miya idiin kala muuqan waaye waa indhala-aan iyo dhegala-aan ayaa ka dhacday canaan weyn weeye ilaah boqoree canaan uu cabiiddiisa iyo addoomihiisa canaante weeye ciddii ka indhabeeshee tan u muuqan wey wa min raxmatii buu ilahay yidhi naxariistiisa awgeed jacala lakum alleyla waannahaara habeenkiiyo maalintiiba wuu idiin abuuray ama jacala lakum alleyla mudliman wa jacala lakum annahaara mudii'an habeenkiina wuxuu ka dhigay mid madow maalinkiina mid iftiimayuu ka dhigay naxariistiisa awgeed litaskunuu fiihi si aa habeenka u nasataan walitabtaquu min fadli si aa dheeraadkiisa u raadsataan maalintii walacallakum tashkuruun si aa ugu mahadnaqdaan nicmada wakhtiga iyo isbedelkiisa meeshu maha dabeecadda iyo waa habeen iyo waa maalin iyo waa sanad hebel iyo waa bilhablaaye iyo waa saalisiy arbaca maahee walacallakum tashkuruuna baa taalla oo lagaa doonaya addoon aayaadka ilaahay akhriyaya ku mahadnaqaya inaad noqoto ka faaidaysanaya yusamaa fii cilmi lbalaaqa allafu wannashru lmuratab macnaha laba shay marka lasoo sheegay laba shay oo kale lagu xigsiiyo sidii ay u kala horreeyeen loogu celiyo macnaha litaskunuu fiihina alleylada horaa leh litabtaquu min fadlihina annahaarada dambaa leh waa laba shay oo lakala siinaya wa yowma yunaadiihim xus maalinka ilaahay u dhawaaqaya fayaquulu wuxuu leeyahay ayna shurakaa'i kuwa ila caabudayseen maye aladiina kuwaasoo kuntum tascumuun aa sheegayseen annahum ahliha maca allah inay ilaahyaal yihiin kuwaa sheegayseen maye su-aasha ilaahay uu kuwan weydiinaya aad bay usoo noqnoota waayo wax ilaahay addoon uu kala hortago gaalnima ugu daran wax addoon uu la yimaado taasaa ugu daran oonu ilaahay dhaafaynin oo kasoonahaa gala aan rajo laga qabin wanazacnaa waanu ka soo saarnay buu ilaha yidhi min kulli ummatin ummad walba shahiidan markhaati waa rasuulkoodii faqulnaa waxaanu idhi haatuu burhaanakum bal daliilkiina keena ay isku difaacaysaan la haystayaal baa tihiine fa calimuu waxay ogaadeen ana alxaqa lilaah xaqa inuu ilaahay un iska leeyahay ilaahayna rususha u soo dhiibay wadalla canhum waxa ka lumay maa kaanuu yaftaruuna waxay abuuranayeen ay isku qancinayeen ilaah baa wax taraya iyo way noo shafaaco qaadi doonaan iyo tii way dhammaatayba horaa loo waayay saasaa rabbi uga warramay marka rusushana waa la su-aalayaa ummadahana waa la su-aalayaa adigu ma gaadhsiisay haa ma laydinsoo gaadhsiiyey waxay leeyihiin nadiir iyo rasuul iyo bashiir toona nooma iman way dafireen dafiraaday moodayaan inay ku nabadgelayaan laakiin marka la ydhaa haatuu burhaanakum ayaa ay ogaanayaan ana alxaqa lilaahi wadalla canhum maa kaanuu yaftaruun wakhtigaasay fashilaadu imanaysa labadii qise suuraddu ay ka warramaysay qisadii hore waynu soo qaadannay qisadii labaad ee muujinaysay dadku inay ku lago-aan biquwati alcilmi waalmaal istidraaj iyo lugooya inay ka timaado maalka iyo cilmiga aqoonta in badan labadaasi inay dadka qaarkood lugooyaan tiibaa tusaalaheedii ay halkan qisadani ku xusaysa oo ilaahay uu ku bayaaminaya taasoo tilmaamaysa oo kale qofka hadduu ilaahay nicmo siiyo oo uu garan waayo waxa maalka loogu dhiibayba oo u qaatay isagu farsamadiisa inuu ku helay iyo xariifnimadiisa wuxuu doono uu ka yeeli karo dhankuu doono uu ridi karo natiijadeedu waata midda kale maalkoo lagu qanci waayo oo lagu sii mamo iyana abaalkeeda wey hiya alqanaacatu laa tabqii biha badalan fa biha annaciimu wa fiha raaxatu lbadani qanaaco inuu qofku waxa ilahay uu siiyo ku helo taasaa jidhkiisa iyo naftiisuba ay ku raaxaysanayaan undur liman malaka addunyaa biajmaciha hal raaxa minha bigayri alqutni waalkafani bal dadkii adduunyada maalqabeenka ka ahaaye wax badan helay eeg waxay kala caraabeen ee aan ahayn kafan haddii loo bato waa haddii uu dee in kafana la siiyo weliba lagaga bakhaylo oo midhqula looga dhigo marka qaaruun ninkani adduun iyo aqoon buu sheegtay taasuu ku dhaatay taasuu ku kibray abaalkeedii waa ka inna qaaruuna ninkaasi kaana wuxuu ahaa min qowmi muusa nebi muuse qoladiisiibuu ka mid ahaa fa baqaa calayhim wuu ku kibray waa kibray oo waa faaqay wa aataynaahu waxaanu siinay buu laha yidhi min alkunuusi maalka xaggiisa maa shay baanu siinay baananka marka la eego maa maal baa la siiyey inna mafaatixahu furayaashiisu latanuu ay cuslaynayso latanuu ay cuslaynayso bilcusbati koox ulilquwati awood u saaxiiba rag awood u saaxiiba ayaa furayaasha maalkiisa ku daalaya baaranka iyo bakhaarada lacagta ka buuxa furayaashooda rag badan cusbadu waa rag doora wey tobaneeyaya wixii ka badan ayaa hinjinaya furayaasha waxba ha ku doodin furayaashii horaa ka waaweynaa kuwa dambe laakiin way farabadnaayeen baa laga faa'idaysanayaa way farabadnaayeen oo waxa yaalana iska dah id wakti ka waran qaala lahu qowmuhu qoladiisii baa ku yidhi laa tafraxa kibrin faraxa lama diidane waa faraxa kibirkee galo ina allaha laa yuxibu alfarixiin kuwa kibra ilahay ma jecla ee qoslaya ee faanaya ee kanaan ahaydahaya wabtaqi raadsa fii maa aataaka allaahu ilaahay waxaanuu ku siiyey adduunka ah addaara alaakhira daarta ku baadi doon dambe oo jannada ah ilaahay wuu kuu deeqoo nicmuu ku siiyee nicmadan waxaad ku kasbataay oo aad ku baadi doontaa jannada adduunka iyo maalka siduu yahay kolkuu qofku u isticmaalo meel xalaala uu ka kasbado meel xalaala ku bixiyo ee meel waajiba uu ku bixiyo aakhiruu ku baadi doonaya nabigu calayhi salaatu wasalaam qaacidadu siiyeybaa nicma almaalu saalixu lilcabdi saalix waxaa aada u barwaaqo badan maal wanaagsan oo addoon wanaagsan ay isheleen marka nimankan waa niman culimo aqoon leh adduun iyo aakhiraba garanaya waxa wanaag lagu helo way waaniyeenoo waxay idhaahdeen adduunkan iyo maalkan ku baadi doon jarno saasay yidhaaheen walaa tansa nasiibaka qaybtaada ha ilaawin min addunyaa aada ku leedahay iska qaada bay dhahaan wixii ilaahay uu ku siiyey laakiin garo waxay ti macnaha aakhirana baadi doono wakhtigeeda sii adduunkana dheefta iyo shaqada iyo calafkaad leedahay ka qaad bay dhahan wa axsin samafal samafalla kaalay kamaa axsana allaahu ilayk ilaahay siduu kuugu samafalay ilaahay waa kan kuu deeqee dad wax ku dheeraysiiye waad buuxdaa waad badbadan tahaye ku mahadnaq bay yidhaahdeenoo samafal la kaalayo siduu ilaahay kugu samafalay dadka ugu samafal walaa tabqi lfasaada xumaan ha raadsanin fil ardi dhulka aada fasaadiso xumaan ha baadi doonin inaad dal iyo dad fasahadisay iska daabayda ina allaha laa yuxibu lmufsidiin kuwa wax khariba ilaahay ma jecla kuwa wax aafeeye ilaahay ma jecla bal ka war waana ka wanaagsan maad arki waana aada u qiimo badan weeye waxay u sheegeen inuu aakhiro u camalfala taasaa la horraysiinaya wabtaqi fii ma aataaka allahu daar alaakhira oo camalfalka aakhira waa garabka midig baa lagu haya iyo gacanta midig waa ko weeye walaa tansa nasiibaka min addunya shaqada adduunyada iyo wax soo saarkeeda iyo horumarkeeduna iyo calafkeedoo la raadsadaana waa ka labaad marka isweydaarin bay leeyihin addoonka marka ilaahay uu maal siiyo xigmadda loo siiyey maaha inuu dad ugu wanaagsan yahay maaha inuu ugu xariifsan yahay laakiin waa imtixaan iyo ibtilaa haddii faqri lagu rido waa ibtilaa haddii maal la siiyo waa ibtilaa ayaxsabuuna annamaa numiduhum bihi min maalin wa baniin nusaaricu lahum fi lkhayraati bal laa yashcuruun oo waxay moodeen inaan khayr ula degdego aanay garanayn waa imtixaan haddaba imtixaanka fahan waa ka dhicin bayna marka maalkii waa seef laba af leh ixsaan ku samee macnaheedu dhinaca fiican u isticmaal weeye iyo wabtaqi fii maa aataaka allaahu daar alaakhira maalka dhinaca fiican u isticmaal weeye walaa tabqi lfasaada fi lardina waxay tilmaamaysaa aqoontii adduunka dhanka xun hayu isticmaalin waaad arkaysaa maanta inta adduun dadka lagu gumaysanayo siyaasadda dhaqaalaha hogaaminaya baydha oo difaaca iyo siyaa iyo dhaqaal siyaasadaba dhaqaalaha hogaaminaya marka dagaalka dhacaya iyo cidda lagu duulayo waa dagaal dhaqaale waa meel cuncun lagu doonayo waa meel calaf laga raadinayo haddii maslaxaddii lasoo weeraro waa lagu dhimanaya haddii maslaxad la baadi doonayo waa lagu dhimanaya marka cumuuman walaa tabqi alfasaada fi lard waa taas weeye awoodda iyo aqoonta dhinaca xagga xun hawla kicin bay ku waaniyeen qaala wuu soo booday oo waxau ihi isaguna innamaa uutiituhu waa laysiiyey calaa cilmin aqoon cindii agtayda ahaatay ilaahay baa og inaan aqoon leeyahon istaahilo adduunkan saasaa laygu siiyey rag iskuma jira waan ka soo baxay buuli ninkaa isaga ah ama calaa cilmin cindii cilmi agtayda ah farsamaan ku helay iyo xirfad buul kimistarigu yaqaanay baa le cilm alkimiyaa dabeetana wax badan buu isku nabnabi jiray oo yuxawilu alashyaa ilaa ashyaa wax badan buu badbedeli jiray oo dadku u baahan yihin si kastaba ha ahaatee ninkani waxa uu ku dhaadanayaa adduunkiisa iyo aqoonta uu leeyahy adduun iyo aqoonina dee in badan bay wax ifsaadiyaan in badanna waxba islaaxin karaa ilaahayna waxa uu doonayaa ummadda in lagu islaaxiyo sidaa dadka awliyadiisa ee fahmay xikmadda loo siiyo ay ugu waaninayaan alla u jawaaba waxau idhaha walam yaclam miyaanu ogeyn ana allaha ilaahay qad ahlaka inuu cawda u jaru halaagay min qablihi hortii min alquruuni ummado man dad buu halaagay huwa isagu ashaddu ka daran minhu isaga quwatan xagga awoodda wa akaru jamcan wa akaru ka badan jamcan xagga ururinta iyo soo tubista maalkana ka xirfad badan qaar ka awood badan oo ka adduun iyo ururin badnaa ayaa ilahay gow u ka dhigay kaa miyaanu ogeyn ninkan isagee dhaadanaya ee laabta garaacaya murmaya walaa yus'alu la weydiin maayo can dunuubihim dembiilayaasha walaa yus'alu can dunuubihim gafafkooda la weydiin maayo almujrimuun dembiilayaasha dembigooda la weydiin maayo oo maxaa loo weydiin waayey dee waaba la ogyahay waxay sameeyeen u rikoord garaysan yahay oo ilaahay buu fayl garaysayo agtiisuu yaalla waaba la garanaya marka haddii su-aal ay dhacdo oo dee la su-aalana waxa uun weeyaan fadeexadayn iyo qancin laakiin isticlaab maaha in isaga wax la waraysanayo wuxuu qirtiya wax kale maaha walaa yus'alu can dunuubihim almujrimuun marka waa mujrim dembiile ah kani adduunkiiyo aqoontii dhinaca xunu isticmaalay wa adiga arkayo maanta inta adduunyada lagu wareeriyey ee gaaladu wakhtigan ay ku wareeriyeen ay dad ku addoonsanayaan ay dhulka iyo dadka iyo dalkaba ku fasahadiyeen waa aqoonta yare ay sheeganayaan iyo adduunka sidaa maad yeeli inta aan ku siino sidaa maad yeeli dayntii aan kaa saamaxan sidaa maad yeeli dhaqaalahaaga aan kor usoo qaado marka dee cilmigoodiina waxa uu keenay in dadkii la suneeyo oo dee tarankii iyo beerihii iyo bilaadkiiba laga aafeeyo bisa alcilmu haada fa kharaja buu ilahay yihi wuu soo baxay kii qaaruun la odhan jiray calaa qowmihi buu ku soo baxay fii ziinatii isagoo ku sugan quruxdiisii ziinada markaa waxaa noqon kara dhar uu gashan yahay gaadiid uu fuushan yahay addoommo iyo shaqaalo horyaacaya qaar u ciyaaraya oo durbaano kala duwan garaacaya fii ziinati waxa boqor uu ku faanoo dhan sidaa dee dhugdhugladiiyo baabuurta kala duwana biibiyada haysaa u baaliyaacayso ninkani fii ziinati wixii markaa ziine ahaabuu la soo baxay qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen yuriiduuna doonaya alxayaata dunyaa noloshan dhow kuwii jeclaa ee indha ku garaadlaha ahaabaa waxay yidhaahdeen intay iska calaan caleen yaa layta lanaa miyuu noo sugnaada bay yidhahdeen mila maa uutiya qaaruunu qaaruun waxaan la siiyo o kale alla maana la siiyo innahu laduu xadin cadiim dheef weyn buu leeyahay xadigu waa dheefta dheef weyn baa kan la siiyey bay dhahen maxaa la ku shubay imise qolaale maanta ilaahay yaa sidaa ameerika naga dhiga yaa jinsiyadooda una siiya yaa marun waddankooda na geeya kam wa kam innahu laduu xadin cadiim qaar baasaa u majeertay markuu halkaa ka soo baxay isagoo shabaaxinaya ninkii qaaruun lo odhan jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid waxa uu ku yihi saxiixa wakhti oo nin ummadii hore ahaa uu soconayo bayna burdayni akhdarayni oo uu gashan yahay laba go' oo cagaaran oo uu hareeraha isdaadaawanayo cidhifyadiisa ayaa ilahay dhulka waamro wuxuu ihi bal qabo dabeetana dhulkiibaa qabtay si yar yarba u liqay isagoo soo taagan baa ilaa jilbaha ilaa barhida ilaa garbaha saas u libdhay iyadoo lasii hegayo fa huwa yatajaljalu ilaa yowmi alqiyaama yatajaljal fi lard dhulkunbuu usii daadegaya ilaa qiyaamaha laga gaadho rubama kan inuu yahaa laga yaabaa ilahay uhi fakhasafnaa bihi wa bidaarihi lard kibirka arrinkiisu waa ka dabeed nin baa wuxuu leeyahy bal ka waran nebi maxamedow nin aada iyo aada u xarago badan baan aho waxaan jeclahay dharkayga iyo agabkayga inaan cid igala horaynin markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi taa maaha kibirku ye in allaha jamiilu wayuxibu ljamaal ilahay u wanaagsan wixii wanaagsanna wuu jecel yahay kibirku waa santaagga noocana iyo isbididda heerkan gaadhay wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen uutuulcilm kuwii cilmiga la siiyey waxay yidhaahdeen waa aqoon-yahankii la odhan karo waa indha ku garaad leh iyagu wax dhow iyo wax dheer bay kala garteen adduun iyo aakhirana way kala fahmeen waxa loogu dhiibay qofkana way garteen iyo xigmadda qof maa loogu dhiibo waxay yidhaahdeen aqoon-yahankii waylakum waar halaagiina ee hawaabullaahi ilaahay abaalmarintiisu khayrun way wanaagsan tahay liman aamana wa camila saalixan qofka iimaan iyo camal saalixa isku daray ilaahay abaalmarintu u diyaariyay khayr badanaa walaa yulaqaahaa buu ilahay yidhi kelmadaala lama kulmiyo ila asaabiruun kuwa sabraya mooyaane ka adduunka sabray ee laxejecladeedii ee ka dabadhiciisa ee higsigiisa ee aan dadka sidaa indhaha ula sii raacayn macnaha qofka baashariska dabaridkeeda iyo inuu aakhiro ku seego ka sabray kaasi baa markaa lala kulmiyaa adduunyada iska daynteeda maaha laakiin inay iyadu jiidatay aakhiro seejisu ka sabraya iyada haba wato labadee dadkiina saas markuu qaaruun soo baxay isagoo magaalada dhex maraya dadkii labadaasee u kala baxeen ilaahay baa wuxuu ihi fakhasafnaa waxaanu la goynay bihi isaga iyo wa bidaarihi cimaaradihiisiiba alarda dhulkaanu la jarnay famaa kaana lahu uma ahaanin min fi'atin kooxi umay sugnaanin yansuruunahu u gargaara saaxiibe iyo xisbi iyo dowladi iyo qabiilo mid kasta haadeene koox u hiilisa waa la waayey min duuni illaahi inta alla ka sokaysa wamaa kaana mana noqonin min almuntasiriin kuwa isku guntada ee sutida isu qabtay isdifaacana muu noqonin cidina waa difaaci kari weyday isna wuu isdifaaci waayey wuu libdhay uun wuu hadal beelay uun halkaasay ku dambaysa awoodda iyo aqoonta insaanku ilaahay aan u ogeyn u ku faanaa wallahu aclam